فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو
bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada idaacadda alfurqaan caawa oo isniin ah waxaad ku dhegaysan doontaan dagaal culus oo lagu jabiyey askarta baangaraafta oo maanta ka dhacay duleedka degmada afmadow ee wilaayada jubbooyinka faahfaahin ku aadan khasaaraha dagaalkaasi ayaad dhegaysan doontaan mid ka mid ah ergada maamulka hirshabeelle ahaana abaabule ka tirsan macawiislayda shabeellaha dhexe oo lagu dilay degmada kaaraan ee muqdisho waaliga wilaayada islaamiga ah ee banaadir oo aan ka waraysannay howlgallada muqdisho ka socda ee lagu baacsanayo daroogada sinada tuugada iyo ciyaalo weero wilaayadu maxay ka tiri in dadka reer muqdisho bisha ramadaan ay ka nastaan dhibaatooyinkii looga bartay ciyaalo weero waraysigaas oo dhammaystiran ayaad dhegaysan doontaa dhegaystayaasha warbaahinta alfurqaan ee jooga dalka iyo dibaddiisa maxaa cajabgeliyey oo ay ku arkeen filimkii xiisaha lahaa ee xalay ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib aaraahda dhegaystayaasha ayaan barnaamijka idinkugu hayaa sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan aqoonyahan fariin muhiim ah u diray maleeshiyaadka shisheeyaha ku safka ah tiriyeyna tix kooban oo ku wajahan kuwa ka hor yimid diinta allah qodobbadaasi ayaad dhegaysan doontaan waa mar kaliya dhuuxa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو waa kow iyo labaatanka bisha shacbaan sannadda kun afar boqol afartan iyo afarta hijriga waafaqsanna labiyo tobanka bisha saddexaad sannadda labada kun iyo saddex iyo labaatanka ee milaadiga aan ku bilowno barnaamijka dagaal culus oo lagu jabiyey maleeshiyaadka bangarafta ayaa maanta waxa ay ka dhaceen inta u dhaxaysa degmada afmadow iyo halka loo yaqaano miidow askarta bangaraf waxaa hawada sare ka ilaalinayay diyaaradaha darooniska ee maraykanka dagaal muddo kooban socday kadib mujaahidiinta waxa ay ka hortageen askarta bangaraf waana lagu jabiyey dagaalka iyagoona halkaa ku waayey shan askari dhaawacuna waa afar askari waxaana ku jiray sarkaal lagu magacaabo faysal dheere oo ah taliyo horin degmada kaaraan oo muqdisho ka tirsanna ciidanka mujaahidiinta al-shabaab saacadihii la soo dhaafay waxa ay ku dileen cabdulle cadow afrax oo ka mid ahaa ergada maamulka hirshabeelle sidoo kalena ahaa abaabulo macawisleyda shabeellaha dhexe ka tirsan
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم
waayahay idaacaddu waa alfurqaan barnaamijkuna waa dhuuxa weliga wilaayada islaamiga ah ee banaadir sheekh muuse cabdicalaale ayaan ka waraysannay xaaladda wilaayada iyo howlgallada mujaahidiinta ay ka wadaan gobolka banaadir waraysiga oo aad u dheeraa ku soo dhowaada alxamdulilah ilaahay baa mahadsan subxaana xaalka muqdisho hadda xaaladiisu way degan tahay sidii howlgaladii ay xarakada maaragtani u bilowday magaaladu waxay kusoo noqotay caadi ah oo huduu ah ilaaha ku mahadsan guud ahaan xaaladda magaalada hadda waa la ammaanayaa dadkuna aad iyo aad ay u faraxsan yihin maxaa isbedelay markaa waxaa isbedelay waxay ogtihiin magaalada muqdisho maraaxiil kala duwan ayay soo martay ilaa laga soo bilaabo gumaysihii talyaaniga waxay soo gaartay xilli aan weligii la arag heerka ay gaareen waxyaalaha aad iyo aada u foolxun ama danaagiska fawaaxista iyo zinada iyo dacaarada oo guryo loo furtay tuugada ciyaalweero daroogaysan oo dadka maaragtaan laynaaya oo wax allaaleya wixii ay rabaan dadka kula kacaaya heer marka magaalada waxay gaartay aan weligeed hore loo maqlin hore loo arkay waa gartay intooda en waxaan ognahay inay kala daran yihiin kuweebaa ugu darnaa walaalo waxaa ugu daraa oo dhibaatadan ay ka soo aasaasantay waa daraajidka dadku markay waxa celiya oo xukuma waa caqliga qamriga waxaa loo yaqaan waa umul khabaa'isa loo bixiyey wax walba oo xun aydaa hooyo u noqota qofku markuu qamri cabo caqligiisa tago wax kasta ayuu ku kacaya wax ka xaaraana iyo wuxuu ka xishoodo iyo wuxuu dhaafana midna haba yaraatee maaragta ma jiraan marka dhibaatada asalkeeda meesha ka soo bilaabatay waa daraajidka oo noqday wax mubaaxa oo xalaal ah oo id walba lagu gado oo meel walba kaaga hor imaanayo oo albaab walba u furan yahay katrobaan iyo waxa lala dhuuruuta aan hayne meel walbaaba lalasoo istaagay taasaa dhibaatada dhalatay inteeda badan sabab wex alwaali in kamriga waxaan ognahay in meelo badan uu ka soo galo dalka etoobiya ayaa ka mid ah calana ayaa sidoo kale laga heli karaa ka waran dadka daroogada ka ganacsanayay iyo kamriga intaba kuwaasi maxaa wax iska bedelay walaalow hadda waa og tahay oo dalkan maaragtani xuduudihiisa waa wada furan yihiin gaalaana dhex degan oo saldhigeeda ugu weyn uu yahay xalane oo hay-ado tiro badan iyo gaalo maar tiro badan iyo dowlado waaweyn oo kiristana iyo ciidamadoodiyaa degan waxaa loo yimi dalkaana waxa weeyaan waa in dadkaas muslimiinta diintooda laga fasahaadiyo waxay ka shaqaynayaan wax kasta oo dadka diintooda looga fasahaadi karo hay-ado aada u tiro badan jooga oo qaarkood waxyaalaha ay ka ganacsanayaan maarata yani layaab ay leh waxyaalo badan oo layaab leh ayaa hay-ado badan ay u fadhiyaan meesha inay dhiirigeliyaan qamrigu marka xuduuda waa ka yimaadaa gaar ahaan etoobiya weliba qamri aan tayadiisu wanaagsaneyn oo caafimaadka dadka u xun ayaa ka yimaada xerooyinkan ciidamada waa ka yimaadaa oo waxay ku bedeshaan badeecooyin kale ayay dadka uga bedeshaan wuxuu ka yimaadaa intiisa badan meesha la yidhaha xalane waxaa aada u isticmaalo oo dhiirigeliya oo dadka baray nimanka diyaas barda oo dibadaha ka yimid oo hoteelada degan ilaa hoteelo badan oo xamar ku yaala ee qamriga uu ka yahay sidii sharaabka caadiga ah oo kale marka qamriga albaabadaasoo dhan uu furtay kadibna wuxuu noqday wax mubaaxa oo magaalada dhan caan ka noqday oo meel walba yaalo oo aan qorsoodi ahayn marka dhibaatadaas uuna la yimid marka ugu dambaysa oo halkaas ayuu gaaray uu dhibaato ummadda dhan saamaysa inuu maarata ay ka timaado waayahay dad badan baa disheen oo qamriga magaalada soo gelinayay iyo daroogada miyaysan habbooneen ka hor inta aanan la dilin in loo digo oo waxyaabaha ay ku howlo yihiin lagala hadlo walaalow arrintaani digniin mar hore kasoo gudubtay annagka walaayahaan intaasoo jiraan ka hadalnay waxaa ka hadlay culimmada masaajidda magaalada muqdisho waxaa ka hadlay dadka waxgaradka ah oo dhan waxaa nagu dhiirigeliyey inaan arrintan tallaabadaa la qaado marka intaasoo dhan bay waxba tari waayeen oo xataa culimmada magaalada markaan la hadalna ay yidhahdeen annagu waa hadalnay hadalka iyagana dajselq looma siinin dadka waxaan ku kacayana waa dad hubaysan annagana hadal maaratacani waxba maaratacani naga qaadan maayaan waxaan maqlaynay oo aan ka maqlaynay miidiyaha nin wadaad oo masaajid jooga oo inta koorta laga soo qabtay gabar loo keenay layidhi ma ka zinaysa haddii kale adaa tallaabo lagaa qaada marka way soo dhaaftay heerka digniinta iyo wax sheegitaanka ka soo gudubtay taasaana waxay keentay in go-aankan laga qaato dadkaani waa dad muxaaribiin ah waaye yacni waa dad hubaysan waa dad wax allaale waxay rabaan ku kacaaya waa dad aan hadal iyo dhegaysigiisa aan dan ka lahayn marka go-aanka laga qaato go-aan ka habboon oo laga qaadan kara xilligan ma jiro marka in degmooyinka inta badan howlgallada ay ka dhaceen waxaa igu maqaalaa in goobo badan albaabada la isugu laabay ciyaal weero dardartii iyo dhibaatooyinkii ay wadeenna muqdisho intooda badan way ka yara dhunteen bal igaga waran afarta qayb ee howlgallada aad ku wajahdeen sida daroogada tuugada ciyaal weero iyo zinada si guud dadka ku baxay manoo sheegi kartaa tiradooda inta howlgallada lagu dilay xog haddaad ka haysaan intaan xogta ku hayno ilaa labaatanayo madaxyaweyntoodii ah dadka mas-uulka ka ahaa arrintan oo horkacayey ayaa ku baxay intii kalena wax kala cararay oo ama dibadda u cararay oo waalidkood dibadda ula carareen ama wax maaratacani ka tanasulay oo maarata gacanta ka taagay iyo wax maaratacani yar oo weli dhuumasho iyo ku jiro isdhahayo waad baxsan doontaan intaasay isugu jiraan labaatankaas qof oo ku baxday arrintaas iyada ah waxaa ku badbaaday aan si leenahay saddex milyan oo xas deganeed oo ammaankoodii iyo noloshoodii iyo cirdigoodii iyo maalkoodii intaba ay gacanta ay ka baxeen oo halis la gaarsi idaacadda islaamiga alfurqaan waxa ay qabatay barnaamij shan xalqa ka kooban oo looga hadlayay dhibaatooyinka muqdisho sida fasahaadka iyo fisqiga halkaa ka jira barnaamijka in dadka la hadlay qaar waxa ay sheegayaan in ducaadda iyo culummada muqdisho ay gaabiyeen oo ay qaarkood naftooda la baqeen maxaa usoo jeedinaysaa jazaahum allahu khayr culummadu waa dad afka wax ka yidhaahda dad hubaysan ma aha xaqiiqatan waa dhici kartaa inay dadka qaar ka gaabsadeen laakiin culimo ka hadasha oo badanaa jirta oo aan la dhegaysan hadeerna waxaan ku dhiirigelinaa culammada inaan mar walbaaba aan xaqa sheegitaankiisa iyo munkarka reebitaankiisa marna inaan laga gaabin wax allaale wuxuu kusoo gaarana inay ilaahay dartii ugu sabraan yacni watawaasaw bilxaqi watawaasaw bisabri haddaad xaqa sheegto mar walbaaba inuu dhib kugu soo gaaro waa laga maarmaan marka culammadu inay afka furaan la hadlaan ka hortagaan wacdiyaan waaniyaan wax sheegaan wixii kusoo gaaro dhibaataan ay u dul qaataan laakiin waxaan leeyahay culummadu dowrkooda ma aynan wada gebin dad badanoo culamo ah arrimahaas ka hadlay laakiin aan la dhegaysan hadeerna waxaan leeyahay dowrkiina yaa la joogaa intii badneed iyo wixii hubaysnaa iyo wixii maarata dhibaatada hoggaanka ka ahaa meesha way ka baxeen dowrka culummada waxaan is leeyahay hadeer uu soo noqdo inay dadka ay ka hor istaagaan uguna digaan fawaaxista toolxumada zinada kamriga iyo daraagashka tuugada iyo baktiga waxa waddanka lagu fasahaadinayo idil inay culummadu ka hadlaan waxaan is leeyahay dowrkooda hadeer usoo laaftay insha allah waayahay meelaha qaar in howlgallada aad ka fuliseen waxaa lagu dilayey ciidamo ka tirsan kuwa dowladda oo iyagu ku lug lahaa daroogada qaarna waardiye ka hayay qaarnaba isticmaalayey ka waran dowladda federaalka ee muqdisho ka jirta dowrkooda ku aadanaa arrimaha muqdisho ka taagan ee dadku ay ka dhiidhiyeen idinkan idiin soo gaaray wallaahi waxaan is leeyahay annaga waddankan soomaaliya maraaxil kala duwan ayuu soo maray ayadoo wax dowladda dalka ina ka jirin uu soo maray waxaan is leeyahay haddaan nimankan gaalada ah oo dalka kusoo duulay oo xalna iyo meel walba degan iyo qoladan sidada ah oo lasoo dhodhoobay haddaysan jiri lahayn dhibaatada maanta dalka ka dhacday heerkaan ma ayna gaarteen ilaa ay ku dhiirabeen inay yidhaahdaan liwaadka iyo fawaaxista meesha ugu liidatay maaratan hala xalaaleeyo inay la soo istaagaan dharaar cad inay golaha dawaaqidda inay la soo istaagaan meel fagaaro ah ilaa heerkaas ay ku dhiirradeen inay gaareen marka waxaan is leeyahay waxa dhan waxa weeyaan waxaa sabab u ah oo maaratacani mas-uuliyaddeeda maaratacani inteeda badan leh nimankaas maaratacani sheeganaya inay dalka dowlad u yihiin inay dadka iyo dalka ay fasahaadiyaan ay gaalo u gacangeliyaan ummaddana ay baabiyaan cirdigooda iyo sharaftooda iyo maalkooda iyo caqligooda shantii waxyaaloodoo islaamku qabay in la ilaaliyo shantiiba inay beerdareynayaan waana niman ayagu cumado ah waana niman dibadda laga keenay intooda badan waana niman ayagoo dhaqan xumo iyo maaratan lasoo baray iyo maaratan inay fasahaadka horkacaan marka ada kuwaasi ayagaa mudan inay maaratani tallaabo in laga qaadaba ayagaa mudan ayagu inay wax qabtaan ay ummadda ay wax ka maaratani iska dhaaf marka ayagu annagu hadda waxay nooga mid ahaayeen mujtamacaas maaratan la taargadgaraynayo oo dhibaatada maaratani ummadda ay ku hayaan laga hortagayo ay kamid ahaayeen laakiin si gaara annagu hadda xarumahooda waaweyn uma aanan beegsan laakiin meelaha dhibaatooyinka ay ku hayeen oo ay maaratacni kaga mid ahaayeen nimankii la beegsanaayay ayagana waa la beegsanaya sida dadka loo beegsanayo kale alwaali waxaa nagu soo wajahan bisha barakaysan ee ramadaan ramadaankan kii ka horeeyey ciyaal weero waxa ay ahaayeen kuwa aad u dhibayey reer muqdisho nooga waran bishan ramadaan ee nagu soo wajahan maxaad u rajaynaysaan reer muqdisho walaalow waxaa loogu soo beegay xilliganba waxaa ka mid ahaa inay nagu soo foolleeda bishii barakaysaneed oo ramadaan oo ummadda muslimka ay cibaadiso lahayd oo masaajidda iyo taraawixeeda iyo tahajudka la aadi lahaa haddana ay ku hor gudbanaayeen dad wax magarata ah oo daraagis iyo balaayo maaratacni isticmaalay oo ayna suuragal ahayn dadka inay cibaadaystaan ama nabad ay maaratacni meesha rabaan ay ku maraan marka go-aankaas waxaa soo dedejiyey waxaa kamid ah bisha ramadaan inay nagu soo fool leedahay ilaaha ku mahadsan waxaan aad u rajeynayaa boqolkiiba boqol insha allahu inay si nabadgelyo ah oo caafimaad qab ah oo cibaadadooda iyo wanaagooda ay maar ku gudan karaan insha allahu inay bisha ramadaan ay ku bila doonto haddii ilaahayda waayahay ugu dambayntii reer muqdisho iyo si guud dadka ku howlanaa afarta qayb aad ka hadasheen maxaad dardaaran iyo talo usoo jeedinaysaa
dadka muqdisho waxaan leeyahay guud ahaan dadka soomaaliyeed waxaa loo yaqaanay dad muslimiin ay guud ahaan yihiin qofka asagu gaaloobay waa gaadkiisa waxaan leeyahay ilaahay ha laga baqo islaamnimadiina ilaashada soomaaliya ama muqdisho intaasoo duulaan ayaa lagu soo qaaday muddo dheer ayaa lagu soo duulaayey dadka muqdisho waxayn dad damiir leh diin leh dadnimo leh isdifaaca aan cadowga qoorta u raaricin waxaa laga soo bilaabo talyaanigii oo maaratan dalkan koonfurta soomaaliya duulaanka ku joogay bortakiis oo afartan sano muqdisho ka yuraynaysay oo xisaab ku sameeye oo ay u suurageli wada inay galaan waxaad og tahay ciidamadii huwan tahay oo maraykanku horkacayo unisom in jidadka lagu jiiday yacni dadka muqdisho waxay ahaayeen dad dadnimo iyo kiiro iyo maaragtay waddaniyad iyo diin intaba maarata dad iska leh ahay laakiin ma ma ma garanayo meeshay si wax ka noqdeen waa loo hoosaasiyey dad wax magarada ayaa indha u noqday dad culimo u diin lagu sheega ayaa ummadda shiray oo kulligoodba hoteelo degan oo maarata yacni laaluush iyo lacag ma guna ah ka qaata gaalada waxaan leeyahay war isku tashada ceelna uma maqna cidna uma maqna cid aad ku tashanaysiino ma jirto iska celiya dulmiga iska celiya daroogada iska celiya fawaaxista iyo zinada meel walba lagu faafinaayo iska celiya ciyaalo weerada iska celiya tuugada guryaha inkugu soo dhacaysa jeedka idin taagan xarakada shabaab almujaahidiinna ilaahay idankiisa waa idin garab taaganta waana idin hiilinayna adinkaa hiilo naga dalbay waana idin hiilinay haddeerna ilaahay idankiisa sidaana kugu hiilinaynaa laakiin dad wax qabsan kara oo fikir iyo caqli leh oo yacni cadowga maarata yani iska horarka iska celin kara inaad naqataan alinkaga baanya waxaan kaloo rabaa dadka muqdisho inaan idhaahdo cadowga dalka kusoo duulay dayacyo badan leh ha ahaado waxyaalaha ay cadowga ay rabaan waxaa weeyaan inay diintayda fasahaadiyaan inay khayraadka iyaga doobaan inay dadka iyaga daroogeeyaan inay masliga la dagaalamaan oo ay qaranka baabi'iyaan inay ummadda dhan ay ka dhigaan waxaan jirin inay ka soo saaraan markaas kadibna dalkeen oo baylaha ay iska qabsadaan ay ka taliyaan kuwa damiir laawayaalho ayagu ay soo tababareen ay u dhiibtaan ayaguna ay korka maamulaan khayraadka dadkana ay boobaan diintana lala dagaalamo kadibna khayraadka dalka la boobo oo dad cumala ah oo u saxiixa oo magaca soomaaliyeed leh maraykanka iyo xulafadiisa waa ogeedeen sagaashan saddexdii ayagoo banaanka keligood soo dhigay oo dalka inay qabsadaan raba ayaa dagaal ka dhacay oo ay u suurageli weydo dariiqyada lagu jiido meydkooda intii ka dambaysay ama ha soo adeegsadeen hogaamiye kooxeedyo ama ha soo adeegsadeen etoobiya iyo maarata yani hogaamiye maarata yani dictator cabdullaahi yuusuf ama ha soo adeegsadeen kuwa hadeertaan joogay iyo waxa lamidka ah mar walbaa hadda waxay kusoo dugaanaan dad soomaali magaceeda maarata yani sheeganaya afkeedana ku hadlaaya medabkeeda iyo maqaarkeedana leh waxaan leeyahay kuwaas ha ku sirmina yay idin shirqoolin wanaag aakhiro iyo wanaag adduunyo midna idinma haayaan way idin shirqoolayaan dantooda idinku gaarayaan xoolaha maarata aad leedihiin inay maarata rabaan inay inay inay qaataan kadibna waxay rabaan inay dalkoodii meelahay ka yimaad kulligood baasabooray leeyihin nin walbaana waa soo shaqo tegey nin walbaana wax usan sameeyo inta buuxsado meesha uu ka yimid dalka uu ka yimid inuu ku dhiso ee xataa inay dalka soomaaliya dhisaan ma rabaan dawladihii aan soo dhaafnay oo ma siyaad barre ay kamid ahaayeen wasiirada xoolay xadi jireen laakiin markay xadaan dalka gudihiisay ku dhisi jireen waa taqaanaa booli qaran iyo meelaha ay dhiseen waa taqaanaa markii ay xadaan guryaha ku dhisi jireen maarata yani magaaladii waddankay ka muuqan laakiin kuwan hal shilin hadday helaan shilinka waxay geynayaan waddankay ka ma aaminsana dalkan inay leeyihiin waa dal ay usoo shaqo tageenay rabaan inay intay lacag ka qaadaan waddamada ay baasaboobo sitaan ay aadaan annagana waxaynu rabaa inay fasahaad iyo fisqi iyo balaayo iyo diinla-aan iyo aakhiro xumo iyo addiine xumo inay nagu reebaan marka waxaa dadku ha qaraarugeen ay iska celiyeen waxa noocaas oo kale ha ka hortageen kuwa daraagiska iyo dacaarada iyo tuugada iyo ciyaal weerada kulmugle waxaan leeyahay alle ka cabsada caqligiina ha soo noqdo intii dhimatay waa dhimatay inta kale ilaahay ha u tooba keento ha ka soo noqdeen khaladaadka ay galeen xarakadu uma daba taagna dembiyaad mar gashay cid loo aanaynaya ma jiro cid allaale ciddi ka harta fiskiga kudhex jirtay cid daba joogtahay ma jirto laakiin waxaanu digayaa kuwa meelihii lagu yaqaanay oo lagu soo istidlaacay oo lagu soo arkay intay ka guureen meelo kaleeto luuqyaa ku laabanaayo oo isdhahaya linkuma oga kuwaas laga hari maayo waa la daba joogaa laakiin cid allaalay ciddii si bareera uga baxda oo si bareera maarata yani watana susha waxaasaad ahaan jirtay cid maarata yani u taargeganaysa ma xarakaduna digniinayba bixisa intaan dayaalkan ooma bilaaban digniinaa la bixiye oo leeyahay kahara nin alla nin ka harina waxa weeyaan waa nabadgelya laakiin ninkaasoo falkaas ku jira loogu yimaado yacni gacantaa gaari marka saasaan dhihi lahaa ilaahay baa mahadsan adinkana waa idinkaga mahad celinayaa yani xiriirka aad la soo samayseen وبالله التوفيق وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمه الله
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم
qaar ka mid a dhegaystayaasha idaacadda alfurqaan ayaa waxa ay ka hadleen siday u arkaan waxyaabaha cajabgeliyey oo ay ku arkeen filim xiise leh oo mu'asasada alkataa'ib ay soo saartay kaas oo ahaa xalqada tobanaad ee silsiladda واغمض عليهم بسم الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده إن الحمد لله أولا وحان أمهد علي الله اللي يكون كأن كيني نغنى دقيدة المسلمين ربي قوضا روميسان آمينسان ربي قوضا أيان أمهد علينا كدب ثم انتاس كدب وحان كلو أمهد علينا دادك فلاليها المجاهدين تا iyo holaha ay ku jiraan in ilaahay garabkooda u galo mar walba garabkooda allah ayaa taagan ilaahna waxaan leenahay rabbanaa afriq calaynaa sabra wathabbit aqdaamana wansurnaa cala alqowmi alkaafiriin haddii aan u gudbo aragtideeda ku saabsan filimkii xalay waan fiirsaday inaan fiirsada iskaba daayee waxaa laga yaabaa xataa inaa ciyaalkii iyo waxlamid haddii xoogaa laga mashquuliyo intaan dhegeysanayo inaan dib ugu soo celiyo hadan mar labaad mar saddexaad meelihi aan kusoo celceliyo si aan u dhegeysto marka aysan waxba iga fakan marka waan fiirsaday taas lasma weydiinayo mar walba waa sugnaahay wixii khayraad ah taas halkaas hadaa u tago tan kale cidda kale oo raacsiisan waxaa weeyaan waxyaabaha aan la yaabay waxaa ka mid ah horta meelaha ay ku jiraan waa marka horeba ilaah noo sheegayo laa yuqaatiluunakum jamiican ilaa fii quran muxasanatin aw min waraa'i judur baa ilaah ku sheego ku tilmaamay meelaha ay galaan inaysan soo banaanka iyo meel lamid aysan soo istaagi karin ay jidaara iyo meel aan loo baahnayn meel walba ay degaan meelahaas ay galaan ay ku rafaadsan yihiin taas horta ilaaha noo sheegay imtixaankaas qoorta ugu jiro ruucba ilaaha ku ridi weeyaan marka waxaan kaloo la yaabay xalkaas ay ku jiraan iyo siliska ay ku wareejiyeen iyo mujaahidiinta xalka ay tageeno meel barta ay joogeen oo dagaalka ka socday ayaan la yaabay oo meeshii ay dhexgaleen meeshii ay ku dhex jireen oo hooshii meel ay kawada ka socotay wixii meesha lagu dilayay iyo marka waaba la yaababa calan cajiib leh laakiin waxaan soo xusuustay ilaahay wuxuu leeyay wadanuu annahu maanicatuhum xusuunuhum min allahi faataahum allahu min cawd lam yaxtasibu waqada fii quluubihim rucb tan kalena waxaana rucbi argagaxma kolley waxaa uu filanba kii la dil waaba la dilay asiga waxawaan camalkiis iyo wixii uu shaqaystay waa helayo kii nolol ku fakadana waxaa weyaan asi waa rafaad waa u dheray meeshii uu dardaray iyo halka uu ka tallaabsaday taasaa ku filan kuwa kaloo soo dirsayn waxaaba u jeedaanba waxaaba loo jeeda waxawaan halka mujaahidiinta ay taagnaayeen iyo bartii macnaa ay ku jireen inay isu jireenoo hadduu meel fogba aan kala jirinba waa halkan ay taagiin aysan awoodin inaysan halkaxbad usoo tuuraan oo nin walba uu ku talagalay si meesha uu baxsan lahaa hataa naftiisa hataa meesha ku tuuraya uusan u jeedin oo marka meeshii iska tuuran haddana kadib waxawaan mujaahidiinta xabadda ayla dhacayaan taas ayaa waxayla noqotay cajiib aan la yaabay marka waxaa weyaan waxyaaba la jaabo tirada ka bateena awa cadowgan waxaan argagax tara badan ee meesha ugu jirta muslimiintan aad iyo aad ay ugu farxeen marka waxaan idin leenahay jazaakum allahu khayra biidn illaah wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu filanka waa fiirsaday wax badanna waa iiga bax oo waxaa iiga baxay qofka addoo yaqaano wuxuu ku dagaalamayo waa dhiiranya filmaantii kaleeto aan fiirsan jiray kan wuxuu kaga duwanaaba halaysku duufaa ka dhacdaba nin dhan oo hub wato oo weyn nimankii mujaahidiinta u gacan galay oo lagu duufayo waxaa arkaysaaba dhiirinaanta intaa leeg balka waran dhiirinaanta intaa leeg fiisyadii waa weynaa godadkii waa weynaa waxaasoo dhan waa anfici waaye haddaan fiiriyo balaas meynaysa intii geedka hoos fadhiday intaan la bixin ka hor adiga boqol hataa ma dhammeyn adiga waa iska konton ilaa iyo lixdan meelahaasaan ku qiyaasay ninkii odagaa ama xabiiska nimar allaaliya markii la weydiiyey wuxuu yihi laba boqol iyo bafaana laba boqol iyo baf oo weliba hubkooda u dhamaystiran yihiin gadiidkooda u dhamaystiran yihiin dhafeysyada intaa lee ku jiraan haddana ku xasili waayeen taasi waxay ku cadaynaysaa qofka hadduu og yahay wuxuu ku dagaalamayo waa dhiiranya inta kale nimankii shahaadada qaataan fiirinaya ilaa iyo lix ilaa toddoban ku qiyaasa ayagana waa aragta xeradii dhumaa xaaba la xasmiyaba intii ka badbaaday hataa waxyaalaha qaarkooda iga dana martaqaana meesha jijiifoomeedkaay waxaan ka arkaya wejiyadooda xabadda intaysan dilin ka hor silagii ayaga ay isku wareejiyeen abalaayaba silagii ayaa laayay oo wejiyadu ka qalqalay oo meel kasta ka sameeyay marka baaraka allahu fiina wa fiikum muhiimadda waxay tahay qofka hadduu yaqaan wuxuu ku dagaalamayo waa dhiiraya marka nimankan calal uusta waxay ku dagaalamayo ma yaqaanaan mana dhiirano ayagoo dhan waa calul shaqaystayaal waaye waxay ku dhimanayo ma yaqaanaan saas la-aandigeed marka waxaa loo baahan yahay qof kastoo waxa ku dhimanaysa inaa fahanti asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu halkan waxaan ka salaamayaa warbaahinta islaamiga ee alfurqaan waxaan soo dhaweynayaa aada iyo aada u soo dhaweynayaa filimkii xali ay baahisay mu-asasa alkataa'ib garabka warbaahinta islaamiga aada iyo aad buu xiisa u lahaa filimkaas marka waan soo dhaweyneynaa weerarada sidan oo kale oo gaalada iyo murtadiinta lagu xasuuqayo aada iyo aad baan usoo dhaweyneynaa waxaa weeye wadanka ayaga iskama lahan wadanka waxaa weeye dhulka ilaahi subxaana watacaala waxaana in lagu xukumaa aan dooneynaa shareecada rabbi subxaana watacaala weerarada sidaanoo kale waxay ahayd iyo kuwa lamidka oo hadda u dambeeyay oo ka dhacay barzangoni iyo kii hadda u dambeeyay ku xigay oo ka dhacay janay cabdale iyo ceelbacad waxaasoo dhan waan soo dhaweyneynaa jabka ku dhacay iyo waxaa weeye meel walba siday uga jabayaan looguna baacsanaya ayay ku tusinaysaa marka waxaan leenahay walaalaha mujaahidiinta ah sabra adkaysta insha allahu tacaala guusha way dhowdahay sidii afghanistan iyo mareykanka uga carareen ay uga baxeen ayagoo ku hungoobay ba sidaasoo kale kuwa maanta jooga afrikaantana ayagana ay u hungoobi doonaan sidaasoo kale ayagoo u cararaya insha allahu tacaala maalin maalmaha ka midna yacni waan arki doonaa ilaahay subxaana watacaalana wuu ballan qaaday guusha mujaahidiinta inuu guuleynayo ilaahay subxaana watacaala in allaha laa yukhlifu lmiicaad ballankana rabbi subxaana watacaala kama baxo marka waxaan leenahay sabra ilaahay subxaana watacaala dadka muslimiinta waxa ay ku joogaan ay ku harsanayaan harka islaamka waxaa weye idinka madaxiina asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waan idin salaamay bahda idaacadda islaamiga alfurqaan haddaa fikirkayga ka dhiibto filimka ay soo saartay mu'asasada al-kataa'ib wuxuu ahaa muuqaal saameyn gooniya leh waxaa iga soo baxay loodhanka dagaalka inuu gundhagiisa yahay caqiido mujaahidiintana ay ku dagaalamayaan in kelmidda allah kor noqoto halka kuwa murtadiintana ay u dagaalamayaan in kelmidda kufriga kor noqoto waxaana guuleysanaya cidda allah dartiisa u dagaalamaysa filimka dhan walba soo jiidasho iyo saameyn gooni ayuu ka lahaa waxaase gaar ii soo jiidatay naxariista wiilka mujaahidka uu wiilka yarka qodacda kaga bixinaya qulubta muslimiinta aada ayuu u shaafiyey filimka ay soo saartay alkataa'ib allaha ka ajirsiiya mujaahidiinta ka qeyb qaadatay inta ku shahiiday allaha ka aqbalo inta noolna allaha ha sugo xaqana ha ku dilo insha allah
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu halkan waxaa ka salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta ah meel kasta ay joogaan khaasatan walaalaha mujaahidiinta alxamdulilah awalan allah subxaana watacaala ayaa mahad iska leh mahad alle kadib waxaan u mahadcelinayaa walaalaha howlwadaanada idaacadda alfurqaan ee markasta u taagan ummadda inay xaqiiqada usoo gudbiyaan waxaan leeyahay jazaakum allahu khayr aljaza wa axsan allahu ilaykum aad aad ayaa umahadsantihiin aragtideedan ka dhibto filimka xalay soo saartay muasasada alkataa'ib waxaan daawaday filimka maasha allah wuxuu ahaa filim aad aad cajiib u ah oo murtadiin lagu xasuuqay oo walaalaha mujaahidiinta ilaahay subxaana watacaala nasri iyo guul ku siiyey oo gacantooda ilaahay ku cadaabay wayashfi suduura qowmi mu'miniin ayuu ahaa dadka muslimiintaana aad aad ayay ugu farxeen aad aad baa qulubtooda ugu qaboobsatay wayashfi suduura qowmi mu'miniin alxamdulilah allah ayaa ku mahadsan walaalaha mujaahidiinta waxaan leeyahay ilaahay subxaana watacaala ayaa garabkiina ah sugnaashan ilaahay subxaana watacaala lugidiiso allah idin sugo allah idin barakeeya dadka muslimiinta ilaahay subxaanahu watacaala ka sugo idinkaa u maqan waxaa weeye dadka difaacaya diintooda iyo sharafkooda difaaca idinka waayo allah idin barakeeya waxaa murtadiin waxaan leeyahay toobadkeena ilaahay usoo laabta inta walaalaha mujaahidiinta gacantooda ilaahay idinku cadaabin oo idin soo gaarin allah u toobadkeeno oo baadilka aad haysaan ka taga oo dhaafa ilaahay u toobadkeena dadka muslimiinta waxaan leeyahay walaalaha mujaahidiinta ha loo duceeyo ducay naga mudan yihiin inaa wax al waxaan awoodnaan ku garab isteegno hadda wax kale aadan awoodin walaalaha mujaahidiinta ducada ha loo khaalisiyaar insha allah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bahda idaacadda islaami alfurqaan iyo dhegeystayaasha ku xiran bahawada ka islaamaya haddaa fikirkirkay ka dhiibto muuqaalkii quruxda badnaa ee xalay soo saartay mu'asasada alkataa'ib garabka xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu ahaa filin qurux badan filin xiiso badan filin inaba caadi ahayn maasha allah walaalihii soo diyaariyey filinkaasi waxaa leeyahay jasaakallahu khayran dhowr meelood aad isoo jiidataa ku jirtay midda koowaad waxaa waaye sida walaalaha dhexdooda isku jecel yihiin naxariista ka muuqatay maasha allah ilaahay ha barakee walaalaheena waxaas oo dhanna waxaa waaye diinta ayaa walaalo ka dhigtay alla dartiisa isku jecelyihin maasha allah dhanka kale waa dad aad u naxariis badan oo aadna ugu qalbi jilicsan dadka hoostooda kunal micnaha shareecada hoostooda meelaha ayagay xukumaan dadka ku dhaqan waa dad aad iyo aad ugu qalbi jilicsan oo aad ugu naxariis badan maasha allah walaalaheen ilaahay ha inoo barakeeyo
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم markaana aqoon-yahan maxamed deeq ibraahim ayaa fariin u diray maleeshiyaadka shisheeyaha ku safka ah isagoo tiriyey tix kooban oo ku wajahan kuwa ka hor yimid diinta allah بسم الله الحمد لله صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا عاد الفرقان يضمن dadka soomaaliyeed ee walaalaha ahaa ee dhegaysanaya waan salaamaya salaanta islaamka ku salaamayaa salaan ka bacdi runtii waqacadda ka dhacday janaac cabdalla meesha la yidhaahdo waxa weeye waa malxamad taariikhi ah oo ku biirtay taariikhihii iyo guulihii ay soo hoyn jireen mujaahidiintu ay soo hoyn jireen jasaahum allahu khayran waxaa maskaxdeena kusii jirtay oo aan waqti dheerba kasoo wareegin malxabadii magaranaysaa galcad iyadana magaranaysaa dadka ilaahay subxaana watacaala diintiisa la dagaalamaya lagu soo afjaray tanna runtii waa mid kale oo u raacday ilaahayna waxaan ka baryaa subxaana watacaala inuu noo siyaadiyo jabka iyo hasimadana ilaahay subxaana watacaala uu ku badiyo cid kasta oo ilaahay subxaana watacaala diintiisa la dagaalamaysa xaqiiqatan nimankani ciidan iyo hub midna uma naga ciidanna ma garanaysaa meesha way kusoo ururiyeen hadduu wax tarayo hubna way haysteen laakiin waxa weeye cid ilaahay subxaanahu watacaala la dagaalamaysa oo ilaahay subxaanahu watacaala shareecadiisa iyo diintiisa dagaal kula jirta marnaba ma guulaysanayaan waxa ay soo ururinayaan ee magaranaysa hubka iyo waxay soo ururinayaanna waxa weeye waa qaniimo ilaahay subxaanahu watacaala uu dadka muslimiinta uga soo qaadaya weeye ilahay wuxuu leeyahy subxaanahu watacaala dalika biannahum shaaquu llaha warasuulah waman yushaaq illaha fa ina allaha shadiid lciqaab ilaahay iyo rasuulkiisa ayay la dhinactameen oo ay ka fallaagoobeen ciddii ilaahay subxaanahu watacaala ka fallaagowdana waxa weeye ilahay ciqaabkiisa iyo cadaabkiisa ilahay uu kulol yahay meesha waxaa ka dhacday markaa ciqaab allah ayaa ka dhacay waxaa weeye ilaahay subxaana watacaala diintiisa bay magaranaysaa la dagaalameen ilaahayna subxaana watacaala uu ka argoostay mujaahidiinta markaa ilaahay subxaana watacaala guusha iyo nasriga uu siiyey ilaahay baan uga mahadnaqaynaa subxaana watacaala kama daalaan inay magaranaysaa maalin walba ay magaranaysaa xeryaha kusoo ururiyaan sida balanbaalista mujaahidiintuna magaranaysaa ay xasmiyaan oo ay magaranaysaa ay xasuuq kala duldhacaan kama daalaan marka waxaan odhan lahaa haddii ay wax kala garanayaan ama ay wax maqlayaan intooda hadhay ee maanta weli ma garanaysaa adduunkan dushiisa ku nool wixii wax dhalayna inay ubadkooda kala baxaan oo ay ma garanaysaa intaa goorigoor tahay ay ubadkooda ay u tashadaan wixii iyagu ma garanaysaa fikirayaana ay ma garanaysaa ilaahay usoo noqdaan subxaana watacaala ay toobad keenaan ayaan ma garanaysaa intaasun baan farayaa waxaan doonaya insha allahu tacala hadalka ma dheereynayo inaan insha allahu tacaala in yaroo tix yaroo gaaban inaan raaciyo baan markaa insha allahu tacaala doonayaa tixdana waxaa weeye nin ilaahay baal maray ma helo baawir iyo guule nin ilaahay baal maray ma helo baawir baawir iyo guul waxaa weye qof ilaahay subxana wataala diintiisa ka horyimi marraba guulaysan maayo tixdana waxay leedahay sida tan hoyaalaayay hoyaalayay hoyaalayay hoye hoyalaayay hoyaalayay hoyaalayay hoye hoyaalayay hoyaalayay hoyaalayay hoye aadanow bushaarada dhacde baraha soo gaadhay beeraha janay waxa ka dhacay wanu boogayaae beerkiyo calooshay dhammaan wada bogsiyeene bilahaan ku dhaartaye haddaan farax la boodaaye nimankii la buunbuunin jiray babah laaga yeeliye baqa cararka bacsiga ku dhacay bi'iyo hoogooda fulayaasha baydaday ka tagee badi hubkoodiye
bebeega iyo kaarih iyo bimki iyo suuga boobayaal wixii ay siteen laga boqol siiye boobayaal wixii ay siteen laga boqol siiye iyaga barsidan bay dhammaan budulka jeexeene dhabarkii jediina way yaaceen iyaga barsidan bay dhammaan budulka jeexeene baydari shabaaba helo ay dabaacsadaaye baydari shabaaba waxa weye waa waa shiishyahan shiishyahan al-shabaaba helay baydari shabaaba helo ay dabaacsadaaye barbariiqda goortii rasaas beerka loo dhigaaye barbariiqda goortii rasaas beerka loo dhigaye baktigooda lama tirin karo boqol la sii dhaafiye belaayada ninkii doonayee buunka daamin waaya isagay ku baahda dabeed boqonta goysaaye barbar caraarka diintiyo sharciga looma babac dhigoe nin ilaahay baalmaray ma helo bawar iyo goole baldayay wakaasi galbaday bidhiqaatihiye asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم
gudaha nacaw intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka dhammaanteenaba sidaas iyo fii amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
إسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي